waxaa maanta magaalada wajeer lagu qabtay xuska lix iyo tobanka maalmood ee ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa xadgudubka jinsiga faatuma colow oo ah xogayaha joogtada wasaaradda jinsiga dowladda hoose ee ismaamulka wajeer ayaa ka warbixisay muhiimadda maalinkani ay leedahay
maanta waxaan halkan iskugu imaanay inaan u dabaaldegno lix iyo tobanka beri oo activist activist markii la dhaho gender activist education activist waxyaalo badanaa jiraan gender markii laga hadlana ma aha dadka badan waxay u fiiraan inay bilcaanta ama gebar ayt laakiin gender markii la dhaho waa bini'aadan ama nin ha noqdo ama gebar ha noqoto marka maanta waa maalintii loo dabaldegayo adduun weynahoo dhan soo annaga reer wajeer ahaan waxaan maanta la qabsanaynaa adduun weynaha oo u dabaaldegayin lix iyo tobanka beri oo activist waxaala rabaa inaan iina sheego aan raba waxaa waaye dadka walaal baa la wada yahay daris baa la yahay diin baa la wadaagaa laakiin waxaa fiican xurmadda iyo akhlaaqda in mar walba la ilaaliyo waxyaalo badan oo dumarka lagu suubiyo waa jiraan laakiin waxaa fiican intii laga koobsanaani karo ha laga koobsanaado haas ahaan welibo waxaan la dardaarmahayaa dumarka xilligan iskuullada ay xihan yihiin gabdhaha hala ilaaliyo qaarkood waxay sugaan gabdhaha inta iskuulka laga xihay keli oy waxyaalo badan ay ugu qabtaan laakiin midda aan inaga codsanayo maxaa waaye gabdhaha xaq bay leeyihiin xaqooda hala siiyo wiilasha xaq bay leeyihiin xaqooda hala siiyo soo anoo u mahad celinaayo advocateska partnershipka iyo dadweynehoo dhan waxaan rabnaa inaan hal jid ku wada soconno sida maanta xaquuqda bini'aadanka meel ay ahaatabo inaan u gargaarno oon garab aan u noqonno oonan ilaalin dhanka kale ruqiya cabdille oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa shacabka ismaamulka wajeer ugu baaqday in gebi ahaan la joojiyo gudniinka fircooniga
I want the house to hear him inuuna maqlaan rabnaa waana wiilkeenna culimmadii sharciga ha ku soo darta sunnadii wax la dhahay ha u samaysa haddana training hana siisa diiniyan cadkan aan ku muransannahay ee ay leeyihiin hala taabto meesha laga taaban lahaa ilaa aniga haddaan dumar ahay inkastoo aniga aan fursaddii helin waxaan aaminsanahay hataa haddaa gabdhaha la yska dhaafo wiilasha soomaaliya gabdhaha guursanay ogolaadaan hataa gabarna iska furi male hataa furinka u yaraana hataa qaadiga nafaas u yarana because gabar soomaali waxay ogaaneen in u baahan tahay ogaane hadda gabar soomaali uma baahna gabar soomaali waxay u baahan tahay haligu guursado leh iyo ilmo dhal laakiin that relation of herself first ma jirto yes the feelings are there everybody has a feeling whether you are a mzungu whether you are an african you know whether you are a what the feelings of human being is there but the testing is different. Needing it is different. This is where the Somali woman is missing. But the feelings are there for everyone. I'm not shying away from this. So Aniga, as a woman, I miss that. So I don't want my daughter to miss. I'm giving my daughter the opportunity to feel it. And there will be no divorce. Immediately, Somali community shy away from FGM. I can assure you that. Because the Somali woman will lead a man. She will not go for divorce. She will lead that man.
wasiirka tacliimta dowladda hoose ee ismaamulka wajeer macalin ugaas wardheere ayaa dhankiisa sheegay in xadgudubka haweenka lagula kaco keliya looga hortegi karo bulshada oo ku dhaqanta diinta islaamka laga danqada lagana hor imaada waxyaalaha caqacibta ku ah jinsiyadda ama waxa la yidhaha jenda sida gabdhaha iyo macal da-yarta rag iyo bilcaanba waxyaalaha akhlaaq xumada ah oo lagu kacay in maaragtay la afjara oo lasoo gaabiyo ama la tirtiriba waxaan leenahay dadweynaha walaalaheen horta arrintan waxa keli oo lagu xallin karaa waxaa waaye waa inaan diinteennii aan u hogaansanaa wuxuu qur-aankeena kariimka ah iyo kitaabaha xadiidyaha rasuulka sal allahu alay wasalam haddaan waafaqna waa in aan maaragtay aan ka kaaftoomayna ayaan u malaynaynaa midda labaad walaalayaal mas-uulideena aan qabsanna waalidiinta waxaan leenahay marka aan jar aan ogaan inuu dhib jara oo macaasida ay jirta ardaalku uu badan yahay waxaa laga rabaa inaan xoojino mas-uulidda khaasatan hooyooyinka waxaan ka baryaynaa inay mas-uulidooda xoojiyaan ugu dambayntiina laamaha ammaanka ayaa dhankooda sheegeen inaysan marnabo ogolaan doonin in kiis falkubsi ah ama haweeney lasoo fooqmeeyey maslaxa lagu dhameeyo waxa ayna sheegeen in kiisaska ku aadan waxa ayna sheegeen in falalka kubsiga ku aadan markaay gacanta kusoo qabtaan ay maxkamad u gudbiyaan tallaabo sharci ahna maxkamadda looga qaado shakhsiga ee falka kubsiga ku kacay mtu yeyote ambaye itafika kwa ofisi ya station sisi hatuwezi kubali maslaha unless community i- itatize hiyo kesi pale kotini lakini sisi pale station kazi yetu ni kidogo tuna facilitate ule mgonjwa ama ule mdhulu- am- ambaye amedhulumiwa na kufanyiwa vile anatakikana na mostly tuko na ofisi ambayo ina handle hiyo mambo ya na- wamama na wasichana at the station level very well equipped cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer